buundadan oo ah tii labaad ee ay yeelato degmada Garowe waxay door weyn ka qaadan doontaa isku socodka bulshada iyo kobaca dhaqaalaha caasimadda iyo gobollada kala duwan ee Puntland dhismaha buundadan oo ah mid ka mid ah mashaariicda ugu weyn ee dalka laga hirgeliyey tan iyo burburkii dowladdii dhexe taas oo uu maalgeliyey bangiga adduunka munaasabadda xarig jarka waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowlad goboleedka puntland bangiga adduunka maamulka gobolka nugaal maamulka degmada garowe xildhibaanada golaha deegaanka nabadoonno ganacsato haween iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaasi oo taageera hirgelinta mashruucan muhiimka ah guddoomiyaha degmada garowe cabduqaadir maxamed maxamuud geedi ayaa ka hadlay xarig jarka buundadan iyo wadadan muhiimka ah isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha
mashruuca kan iyo habsama socodkiisa waa laga sheekeeyey keliya waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ilaahay subxaana wa tacaala inoo fududeeyey mashruuca kan iyo runtii wakhtigii aanu gelinay oo dadka intooda badan ay ogaayeen maantana uu yahay gebagabo iyo furitaankii madaxweynu ka soo qayb galay mashruuca kan muddada uu socday runtii caqabado kooban buu soo maray laakiin final maanta wuxuu maraya stageka ugu dambaysa oo gabagabada ahaa waxaan jeclahay marka inaan kusoo gabagaya hadalkayga waxaan rabnaa waxa aan haysano inaan ilaashanno waxa aan haysano inaan ilaashanno waxaan rabnaa inaan ilaalino wax kastoo dayacoo ku imaan kara waxaan rabnaa inaan mentriskiisa ilaalino waxaan rabnaa inaan la xumayn waxaan rabnaa inaan ogaano innagu inaan leenahay hantideenna tahay waxaan rabnaa inaan ogaano inagu inaan hantideenna tahay innagu aan leenahay waxaan rajaynayaa dhammaantiin inaan maanta ku farxanno bridjkii ugu horreeyey soomaaliya inta ka dambaysa dowladdii dhexinta burburtay in maanta garow laga furay madaxweynu furi doono insha allahu tacaala madaxweynaha maamulka puntland mudane siciid cabdulaahi deni oo xarigga ka jira buundada ayaa sheegay inuu mashruucan muhiim u yahay bilicda magaalada inaan furno mashruuc runtii muhiim u ah horumarka degaanadeenna gaar ahaan magaalada caasimadda ah oo wax ka beddelaya bilicda iyo maqaamka magaaladu ay yeelatay waxay tahay bilow hor leh waxaan rajaynaynaa insha allah sidaa loo sheegay inay noqdaan kuwo sii socda oo dhammaan magaalada gaara iyo magaalooyinka kaleetaba runtii mashruuca kani wuxuu tusaale u yahay sida ay puntland ay u rabto mashaariicda dalka inay u fulaan mashaariicda dalka inay fulaan waxaa saldhig u ah in mashruuc uu ka madax bannaanaado wax kasta oo carqaladaynaya ama ku keenaya inuu habsame u socon oo ugu horrayso in hay-adaha markaas aan shaqada ku lahayn inay gacmaha la galaan ama ay wax ka raadiyaan dhismaha buundadan ayaa muhiim u ah isku socodka dadweynaha iyo gaadiidka waxaana ay qayb ka tahay bilicda caasimadda